gudoomiyaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari cabdifateex maxamed cismaan shalle ayaa dhagax dhigay dhismaha wadda laami ah oo laga hirgelinayo magaaladaasi munaasabadda dhagax dhigga waddadan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee boosaaso iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool magaaladaasi cabdifateex maxamed cismaan shalle gudoomiyaha magaalada boosaaso ayaa ka warbixiyey muhiimadda dhismaha waddadan runtii farxad bay noo tahay inaanu joogno dhagax dhigga dhismaha waddada maka almukarama oo loo goran og yahay waddada xerta run ahaantii waddadan oo dherarkeedu la eg yahay laba kilomitir iyo saddex boqolixdaniyosiddeed mitir ayaan maanta dhagax dhigaynaa ilaahay fadligiisa ka sokow dowladdu waxay ku howlan tahay iyadoo difaaciina ku jirta in ay horumarkiina ay waddo oo uusan u hakan dagaalka horumarku muddo shan cisho gudahooda lagu dhagax dhigaayo waddada tani waxay ka mid tahay waddooyinka soddon iyo labada waddo ah oo laamigii la saaraayo oo ka kooban konton todobada kilomitir marka insha allah waxaan rajaynayaa in shacabku ay la shaqeeyaan howlwadeennada ka shaqaynaya injineerada waddada ka shaqaynaya la soo dhoweeyo la garab istaago waxa wax lagu dhisaayo waa isxilqaan iskaa u qabta qaar ka mid ah xubnaha goobjoogka ahaa munaasabadda dhagax dhigah ayaa buukadiyey maanta aad baan ugu farxsannahay inaan dhagax dhigno waddada makal makorama ee magaalada boosaaso oo ah waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada dhex marta ilaahay mahadii weeye ilaah baa inagu simeey maanta inaan dhagax dhigno waddada tani waxay ka mid tahay soddon iyo laba waddo oo la samaynayo waa tii labaad hadda tii koowaad waa soo dhagax dhignay bisha labaatankeedii janawari maantana tana xaq u yeelatay in la dhagax dhigo way soconayaan ilaa hadda afar laba wadoo kale haddana isbuuc bishan la dhex dhigayaa marka waa arrin aad iyo aad kudayasho mudan meel kasto oo waddadaani aynu maanta dhagax dhigayno maka almukarama waxay soo kordhinaysaa siduu baraasaabka sheegay dhaqaalihii degmada iyo gobolka ay kor u qaadaysaa isku socodkii inay bulshada aad uga faa'iidaysato sida hadda ay tahay waa laba dhibic soddon iyo lix kilomitir waa horumar aad magaalada boosaasana waa lafdhabarta puntland oo elihii dhaqaalaha meelihii ugu waaweynaa ay ka soo baxayeen mas-uuliyiinta sida baraasabka iyo guddoomiyaha iyo maamulkao dhan waddada laamiga ah ee laga dhagax dhigay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa qayb ka dhismaha soddon iyo laba waddo oo qorshuhu yahay in laga hirgeliyo magaalada boosaaso